saaka halka waxaanu isugu nimi howlgal xalay muxuahad ciidamada qalabka sida dhammaantood ay ka qeyb galeen oo ah qarax la dhigay soonaha baxayo halkaasoo ah meesha ugu populationka badan subaxdii oo ay la rabay saaka inay muxuu ahayde ku qarxiyaan iyadoo jackpoint lanoo ah qaraxaas muxuu ahayde xalay waa lagu guuleystay wuxuu ka kooban yahay border kii ugu qaalisanaa ee abid wax lagu qarxiyo waxa weeye waana nooca waxaa kaloo ku jiray telefon waxay ahayn kan telefonku cariyo oo telefonka laga soo waco oo meel fog telefonku muxuu ahayde uu ka soo wici karo telefonka ku jira qaraxa biro yaryar oo muxuu ahayde googo-an waa qarax noociisu uu yahay noocyadii ugu xumaa saaka muxuu ahayde haddaan ilaahay muxuu ahayde xalay howlgalkaa iyo foojignaanta ciidamada aan muxuu ahayde aysan jirin saaka wax kale ay muxuu ahayde meeshaa ka dhici lahaayeen ilaah baa nagu guuleeyey eebaa leh muxuu ahayde awoodda lagu qabtay iyo muxuu ahayde sida loo qabtay iyo sida aan dhibi u dhicin oo loo furfuraba ilaahay unbaa muxuu ahayde nagu hagaayey isagaanu mahad u celinaynaa mahadda labaad waxaanu u celinaynaa ciidamadii muxuu ahayde ama sirdoon ha ahaadeen ama muxuu ahayde ciidan muqdaba ha ahaadeene xalay hawshaa ka qeyb galay iyo dadweynaha kale nagala shaqeeyey intaba waanu u mahad celinaynaa dadweynaha waxaanu jecel lahay waxaa mamnuuc ah oo maanta laga bilaabo mamnuuc ah bacaha waaweyn ee wax lagu qaado waayo qofkii bac buu sitaa wixiiba oo dhan baa ugu jira meel buu dhigaya uu kaga tegayaa dabadeedna w waxay noqonayaan badankood qarax oo dhagarqabayaashu ay muxuu ahayde ay dadka rabaan inay ku dhibaateeyaan waxaa weeye ciidamada istriidyada jooga wadooyinka jooga ama habeen hahaato ama maalin qof kasta oo bac madow sita waxa weye waa la joojinaya waa la baaraya dadku waxa weeye ha ka digtoonaadeen bacaha qof walbana wuxuu mas-uul ka yahay aagiisa inuu amniga ka sugo